maanta waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kusoo gebagaboobay colaadii u dhexaysay labada beelood ee qayaad iyo bahar arsame oo ay goobjoog ka ahaayeen jamhuuriyadda somalilan wasiirkeeda arrimaha gudaha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka iyo cuqaashi iyo salaadiintii gobolka si aad u ogtiin baa dagaalka waxaa ku dhintay koob iyo labaatan qof baa ku dhintay waxaa ku dhaawacmay lixdan qof waxaa gubtay magaalooyin maalin dhowata waxaanu marnay magaalada dabataag dhumay dharkeengeeyo deegaamadii waa marnay beeli waa la hadalnay maantana jaajmankii ugu dambeeyey baa dhacay oo shareeco ah maadaama dhowr jeeroo hore sidaasoo kale nabad loo xidhay haddana ay jabtay qodobada maanta lasoo saaray maxay kaga duwan yihiin kuwii hore ilaahay baana garan karaa in dhibkani intaa ku joogsan karo iyo in dee ilaahay baa awooddaa iska leh laakiin annagu waxaanu aaminsannahay inay yihiin qodobo adag in labada beelood ay u riyaaqeen in laysku raacay ciddii cid hadda ka dambaysa nabaddaa jebisa in sida ugu dhaqsaha badan beeshii jebisa ay u soo qabato beesha kalena ay sugto gacanku dhiilaha inta la keenayo haddii ay keeni waayaan na in dhammaan gobolka oo dhan waxa degani ay beeshaa u arkaan inay yihiin beel fidma wala ah oo dembiilayaal ah gacantana la wada saaro xukuumad iyo shacabna waxa wey meel looga soo wada jeesto waa go-aanka ugu weyn ee wixii dambe qofkii jebiya ee fulin waaya soo qabashadiisa gacanku dhiilaha lagu samaynayo wey waana la isla qaatay taasaa horta ugu weyn waxyaabaha garaad colaada soo celcelinaya dhowr jeero hore ayay dhacday maxay salka ku haystaa oo mar kasta soo celinaya de dadku horta dad wada degan weeye dad walaalaa weeye haddii go-aankii la gaaro weyn la fuliyaa fulinla-aantaa labada reer dhexdooda ka jirta ayaa waxay soo kicinaysaa dhibaatooyinka marka insha allah hadda dhibkiina way arkeen labada beelood annaguna waxa weye intaa waxa weeye waanu ku dhex jirnay wixii lagu heshiiyeyna waxay ballan qaadeen labada jiif caaqil jiif caaqil cabdikariin iyo jifaaqil muxuu ahaa xasan in ay fulin doonaan heshiiska iyo go-aanka culimmada ay soo saartay ee shareecadaha dadka deegaanku waxay sheegaan mar kasta in maleeshiyaad iyo ciidamo ay isku dhacayaan bal ka warran kuwaasoo kale qodobada wax ma layskaga yidhi de horta maleeshiyaadku qabiilooyin bay kasoo jeedaan laba beelood bay kasoo jeedaan iyagaana la doonaya inay xakameeyaan dowladduna waxa weye waxay ballan qaadday hadda wixii ka dambeeya gaadhiga tignika ah ee waxa weeye wax weerara ama dagaal ka qayb qaata in waxa weeye xukuumaddu ay gacan ku dhigi doonto beeluhuna aanay kaga daba imaan doonin taana waa la ogolaada waa laisku raaca heshiis kan ka horreeyey oo dad gaadhaya boqol qof ay ku dhinteen tira intaa leegna ay ku dhaawacmeen intaan dagaalkana dhicin bal heshiiskii hore ka waran iyo fulintiisii oo aan isaga weli la fulin oo aysan dadkii xoolihii iyo magti kala qaadanin iyo kan dambe hadda yimid sida ay hal mar u wada dhaqaaqi karayaan
waa run weeye dadkaasi boqol bay gaadhayeen waana waxa soo celcelinaya fulinla-aanta wey oo wixii hore ee khaldamana ay dib u saxayaan tan hadda go-aanka laga soo saaraynaya tii horena la isku darayo sidii ay ahayd magihii loo fulinayo go-aamada dambena sidii ay culimmada usoo saartay ay u qaadanayaan taasaa nooga muuqata